aada iyo aad ayaan runtii u dhowahay tv-ga dalsan magacaasna aada runtii iyo qanciyey dalsan dal wanaagsan dalkeena allah inoo wanaajiyey aada baan u dhowahay waya waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ugu horreyn muxuu yahay qorshahaaga imaatinka muqdisho
qorshaha imaatinka muqdisho runtii waa dalkaygii hooyo oo aan kusoo laabtay sida muwaadin walba uu ugu soo laabto laakiin maadaama dibadda aanu ku maqnayn oo aan muddo ka maqnayn runtii intaa isagaynu u ahayn sahan aynu wax usoo baranaynay marka wixii aan soo baranay ee cilmi ah cilmi adduunya ma soo baran cilmi aakhiran soo bartay ayaan ula soo noqday dalkayga in aan la sheegaray oo aan la wadaago waa gartay warar baa sheegaya in imaatinkaaga dowladda federaalku ay ka dambeysay maxaa ka jira arrintaas wax xiriira haba yaraatee dowladda federaalka ah lama aanan samaynin waxa ay keenay halkan runtii waa qalbigayga ay keenay damiirkayga ay keenay hadafkii aan lahaa ee ummadda inaan la sheegareeyo wixii aan soo barto cilmi ah ayaa i keenay qalbiyada muqdisho i keenay xaqiiqadana runtii waa taa waa gartay haddii ay tahay sidaad sheegayso oo dowladdu aysan ka dambeyn inaad muqdisho imaato muxuu yahay abaabulka dowladdu ay arinta muxaadaradaada ka wada gaar ahaan gobolka banaadir oo aan ognahay in gaadiidkii dadka geyn lahaa goobta muxaadarada ay ballan qaadeen
walaani horta hore meesha dowlad bay leedahay ma aha dhul oo qaawan ma aha dhul cidlaana ma aha dhul cadow haystana ma aha dowladdana waxay mas-uul ka tahay ammaanka dadka shacabka waa waxay ku dhaaratay marka maadaama walaalkood uu u yimid wadanka u yimid oo reer xam muqdisho u yimid runtii dad fara badan baa isugu imanaya goob walba oo marka la isugu imanayo ammaanka in dadka masaakiinta ah runtii in badan dagaaladu soo diloodeen ya waayuhu ku culus yahay khayrka doonaya in la ilaaliyo yaa mas-uulka ah waa dowladda mas-uulka ah dowladda mas-uulka ah inay daadgurayso haddii la helayo gaadiid dowladda mas-uulka ah ammaankooda inay dhowrto dowladda mas-uulka ah in ay tashiilaad iyo maaragtaaye fududeyn ay u samayso qof walba keligay ma aha oo wadanka maaragtaaye wanaag usoo kordhinaya cilmi u keenaya horumar u keenaya dowladda xilkeedii weeyaan marka dowladda kuma eedeyn karno maxaa dadkan loo ilaalinaya maxaa loo qaban qaabinaya maxaa tashiilaadkan fudeedkan loo samaynaya eeg marna waxaa lagu eedeynaa dowladdu wax ma qabato dadkii waxaaqayay dadkii horumarka keenayay dadkii isu ayay ilaalin la-daha laleeyahay hadday ilaalisana eedaa loo soo jeedinaya marka waa arrin runtii la yaab leh marka inaan arrinkan ka weynaan ayaa loo baahan yahay marka dowladda iyadaa mas-uulka cid walba noocu doono ha ahaadee oo wadanka yimaada oo horumar sameynaya inay ilaaliso inay u fududayso oo waxay u dhaaratay marka yaan lagu eedeynin dowladda ya wanaagga iyo adeega ay dadkeeda u sameynaysa
waxaa jirtay dhalinyaro horaan barnaamij iscafin ay ugu magacdareen magaalada muqdisho ku qabtay qaarkood oo hadlay waxay leeyihiin shiiqu mawduuceeni ayuu qaatay oo annagaa qorshahan keenay iyo barnaamijkan iscafinta marka ma jirtaa in dhallinyaradaas arrintoodii ciwaankoodii aad qaadatay runtii horta cinwaan noocaasa weli ma aanan arag ilaa aan imaado xamar qaar kamid a madaxdooda weliba way ila soo xiriireen oo waxay igala soo xiriireen waxay yidhaaheen barnaamij fiican baad wadaa annagana barnaamijkaasaan wadnay noocaasoo ahaa cafis buu ahaa waan arkaa wiilal iyo gabdho walaalo ah oo kacay oo runtii ummadda inay wacyigeliyaan u kacay aad baana runtii loo soo dhaweeyey laakiin aniga isma arkin mawduucaasna ma aha mawduuc iyaga aan la wado laakiin waxaaba ceeb ah aadna u xun in mawduuc diini ah la yiraahdo anaa watay anaa ilaahay dadka ka baqa dhahayay adiga ma dhihi kartid barke waxaa la yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat he linnaas ummadaha kuwa u khayrka badan ayaa tihiin oo dadka loo soo saaray maxaan u sheegaynaa ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar wanaagaad faraysaan xumidaad reebaysaan marka wanaagoo la fara cafisku waa wanaage ummadda in la wacyigeliyaa la doonayaay in qolo gooni ay isku maaragtay ay isku ekayso oo la yidhaahdo war idinka kama hadli kartaan annaga unbaa ka hadleyna waxay ila tahay waa fikir aad aad u khaldan walaalahay iscafisna waxaan u malaynaa arrinkaas inaanu ka suuragelin marka waa loo baahan yahay in ummadda guri walba iscafiskaas inuu ka dhasho guri walba inuu dhaqaaqo masaajid walba iyo imaam walba cafis inuu ka hadlo lama dhahayo war masaajidka anaa ka hadlay adigu maxaa u hadashay maxaa mid kale u qaadan weyday marka waa loo wada baahan yahay khayrka marka ilaahay aa dhahaya watacaawanu cala albiri والتقوى وناجي اسكو كالميستا مركا شيغان الدنيا معها وديني واي ديني جنا ان لو دقبتا لدونيا مركا عيد قوني اوله عفس ملاها ام الدوغدن هيس عفس يا لفصدود هي عافيان انا وانا عافيه dadka qaar oo ay ku jiraan xildhibaano iyo siyaasiyiin waxay kugu eedeeyeen in aad wado fariin ama siyaasadda in lagu kacsanayo dowladda dhinaceeda marka maxaa ka jira intaas? in dowladda aad fariin u wado Ah, eh, way iska jiraan yani tuhun noocaas oo kale ah Eh, intaanan imaaninba dadka siyaasiyiinta iyo dowladda waad garanaysaa colaadii ka dhexaysay haddii maanta qof kale uu yimid oo wadankii dee horumarkan iyo midayntan iyo waxaan kiciyeyna waxaa waye waa la tuhmi karaa iyaga meelahaas oo kale waa meelahay ka faa'iidaystaan waa garatee soo maaha marka tuhunkooda tuhun runtii hadda qiimo kusii dhisan male dadkuna runtii waa wada ogyahay Eh, kenyaawina waa ku celceliyaa runtii siyaasi ma aha mana aqaana siyaasad marka waxaa fiican qof walba in loo daayo waxa uu yaqaan anaa dhahaya war aniga nin daaciyaan ahay xataa wallahi sheekh maahi waayahay ugu dambeyn eh, waxaa f- baraha bulshada eh, laysla dhex marayay sawiro eh, adiga iyo rag siyaasiyiin ah oo laisku keenay eh, lana leeyahay eh, shiiqa waa loo hanjabay Ah.
Eh, ma jirtaa wax hanjabaada oo arrintan la sheegayo ku saabsan Eh, waa jira dad baa isoo wacay oo kenya iga soo wacay soomaaliya iga soo wacay hindiya iga soo wacay yurub iga soo wacay waxay arkeen sawiro runtii kumanaan ruux ay fiirsadeen oo ma aragtaayey eh, ay weliba ku been abuurteen hadalkaas aad ha loo dhegeysto ay ku been abuurteen walaalkay siyaasiga ah runtii eh, wax soo bartay doctoorka ah eh, mahad salaad inaan magaciisa sheega ceeb ma ah waa nin abtigay ah soo xadgaratay ma ah waa nin runtii aan jeclahay waa bistool wuu khudbaynayaa gacanta microphone buu ku haystaa laakiin bistoolad gacan madooba inta inta sawir lasoo dhex dhigay baa waxaa laga dhigayaa gacantiisii bidix sawirkeeyii bay keeneen sawir aan kenya ku galay anoo khudbaynaya isagoo bistoolo igu haya oo uy leeyihiin eh, honorable yani xildhibaan mahad salaada u hanjabay sheekh kenyaawi wax ka jira ma leh wuuna ka weyn yahay runtii inuu qof insaana u hanjabo soo cod garatay maaha laakiin social media waa iska taqaanaan Way.
waxbay xumeeyaan waxbay isu keenaan waa wax aan rabo i keenay xamar in aan ka hadlo dadkan macnaha social media ee dadka uurkooda la kala geynaya in uur isu keenaan rabnaa hadda anigii iyo walaalkayna la kala geyn rabaa hadalladan beryaha meesha socdana runtii wax dhibaato ah iyo wax haba yaraatay u ii geysteen ma laha aad baan runtii u jeclahay isaga iyo inta kaleba waana barnaamijkeena cafis waaye waxa dhexdeena la dhigayna waan cafiyey runtii waana la kulmi doonaa isaga qudhiisaan la kulmi doonaa oo aan ma aragtay dee barnaamijkeygan aan u gudbin doonaa aniga isagaa iscafin doonaba runtii waa gartay wax hore idinka dhexeeyey miyaa jira maxaa keenay in aad eh, baraha bulshada aad hadallo isku dhaafisaan Eh, maya maya hadda ka hor weligeenna iyo daa'inkeena qof wax isma dhaafsiisan aniga Si gaar ah Markii- isaga.
si gaara walaa si guud midna aan wax isu dhaafsanay male walaa dahar daahir cali sow haba yaraatee ma laha Eh, laakiin dee siyaasadaaba sidaa iska ah soo ad garatay maaha anna siyaasad markii dadkan waxaan filayaa in aan in ay yani uga baqeen waa laga yaabaa in aan dee aan inaan inaan xeradoodii inaan galay siyaasiga ah soo ma garan waana u caddeeyey xeradaas inaanan gelaynin inaanan aqoonin ilinka laga galay siyaasadda xataa inaanan aqoonin marka waan jeclaan lahaa teeda inay ila soo galaan oo ay igu soo biiraan xeradan dacwadee ballaaran ee qiimiga badan ee nafafyaalka aan ku dhiseen marka dadka walaalahayga labaduba waa abtiyaalkay soo cad garatay maaha halkaana runtii waan ka salaamayaa waxaan ka salaamayaa daahir calisow iyo maaragtay mahad salaad waan ka salaamayaa iyo inta kale runtii eh, wax tuhunsan oo dhan waxaan leeyahay anigu nin siyaasiyaamahi allah idin barakeeyo waana idin cafiyey adduun iyo aakhiro idinkuna inay cafisaan ayaan doonayaa yaan cadow inaga faa'iidaysanin